dagaalkan oo socday dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa laysu adeegsaday hubka culus iyo qoryaha darandooriga u dhaca sida uu v o e da u sheegay nin ka tirsan reer guuraaga ku agdhow goobta uu dagaalku ka socdo goobjoogahan ayaa sheegay in dagaalku uu maanta ka xooganaa saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay maanta iyo shalay dagaal xun baa dhacay saddexda maalmood oo kale dagaalo wax iska googoosobaa dhacayay maanta iyo shalayna waxaa dhacay rasaas badan oo dagaal u muuqata in meesha laba qurumood ku dagaalamayso oo aad aan anigu fakarkayga qabay in gacmaha laysula tegay dagaal baan baa ka dhacay ma garan siduu shalay u bilowday in yaroo la kala hurday xalay maaha la kala go-ay maaha sidii buu dhacaya ma goobta dagaalka ayaad joogtaa ilaa intee kuu jirtaa anigu goobta dagaalka kuma sugnin laakiin waa ku dhowahay reer guuraaga ku dhowaanahay ilaa toban kilomitr buu ii jiraa dagaalku waxa daabuurta iyo way muuqdaan meelaha lagu dagaalamayo mar aan wax ka weydiinay goobjoogaha khasaaraha labada dhinac ee dagaalka ka dhashay ayuu sheegay in aan weli la xaqiijin karin inta uu leegyahay maya ma xaqiijin karo xiriirina waa suurta waa isku dayay inaan la xiriiro laakiin waa ii suurta geli weyn goobaha ay dagaaladu ka dhaceen ayaa goobjooguhu ku tilmaamay dhul sare oo kayn buuraley ah waxaa la dhahaa meesha la yidhaahdo guri dharkayn xagarhoode iyo diindegla la yidhaahdaa saldhiga u weyne waa diindegla hadeer laysla marayaa ma garad goobjoogahan oo codsaday inaan magaciisa la shaacin ayaa v o e da u sheegay in dagaalka ugu kharaaray uu saaka ka dhacay diindigle oo uu ku tilmaamay inuu ka mid ahaa saldhigyada uu ururka al-shabaab ku leeyahay buuralayda galgala diindiglada nimanka wadaadada ah oo la yidhaahdo ururka al-shabaab baa lagu aad ku maqasheen baa deganaa ma garad waa xarunta dagaalka ugu cusna hadda ka dhacayo waaba laysla dhaafay baan u malaynayaa dagaalku waa socdaa rasaas kala gedisan oo hubka dhexdiisa kala duwan ka dhexaysa baa bixaysa qurxanka rasaasta yaryar baa bixaysa waxaa dhici kadhaa saro ka dhaa waa rasaas laysula tegay oo laysku dhow yahay ama aada si fiican laysugu muuqdo madaafiicda iyo xabadaha habowga ah dadka deegaanka wax ma u geysteen dad oogada joogo oo cayowga sare jira meelaha sare oo xagga iyaga ka horeysa oo hortooda ay rasaastu ka dhexayso way yidhaahdeen xoolaha naga diday oo xoolaha rasaas ku dhacday laakiin annaga wax dhiba nooma geysan isgaarsiinta ayaa ciriir ku ah goobaha ay dagaaladu ka socdaan mana jirto dhaawac iyo dhimasho la keenay goobaha caafimaadka ee magaalada boosaaso faadme yaasiin jaamac v o e boosaaso